waxaan kugu biirin karnaa waxa weeye khasaarihii ka dhashay iyo xaaladda uu marayo dagaalka ay puntland kula jirto argagixisada waad la socotaan oo afar iyo tobankii bishan ayaa xeebaha puntland ee gobolada mudug iyo nugaal waxaa lagu soo daadiyey maleeshiyaad ee meelo kale ka yimi oo al-shabaab ah ciidamada dowladda puntland oo dalkooda u dhaafeen dee jawaab bay arrintaa ka bixiyeen runtii dagaalku laba aag ayuu ka dhacay ilaa afar iyo tobankii bisha marka laga soo bilaabo dagaaladaasi khasaaro badan baa al-shabaab ka gaadhay jab weynana runtii wuu kaga dhacay ilaa hadda khasaaruhu intuu leegayay bal dhimashada aada ogtihiin dhinaciina waxaanu ognahay isku darkooda marka la eego wax la qabtay iyo wax dhintay ilaa laba boqol iyo siddeetan dad ku dhow ayaa runtii jira rag boqol ku dhow ama aan idhaahdee boqol iyo xoogaa ah waa waa maxaabiis weeye la hayo lixdan meela iyo dhowr iyo iyo dhowr iyo afartaneeyo meelah marka la isku daro saan rajeynayno raggaasi boqol waayihiin maxaabiista ilaa ay hadda la hayo ama waaba ku dhow yihiin exactary number kuma sheegi kara hadda ee sugan oo weli dee waxyaabaha qaarkood meelana dagaalo yaroo koob kooban baa ka dhadhacayay saaka aroortii oo lagu daba jiray firxadkoodii marka reermiyiga iyo dadka meelaha joogaana marba qaar baa usoo gelaya laakiin dhimashada inta aan ku hubno hal aag boqol iyo laba iyo toban way ku dhimatay waa dhinaca garacad dhinaca kale oo suujna sida aan warbixinta ku helayno ilaa shan iyo konton ayaa ku dhintay dadkaa dhintay waa la aasay meydkoodii inta kale oo maxaabiistana locationno ay dawladda og tahay ayaa lagu hayaa saxaafaddana dee waaba loo soo bandhigay qaarkeed waana la marin doonaa sharciga oo maxkamadda insha allahu tacala la geen doonaa idinka maxaa idinka dhintay marka annaga runtii marka aan kuu sheegno ciidamadii xaqudirir bay ahaayeen ciidamo technica culus wata bay ahaayeen tiradayadu dhimashadu wax saas u badan oo hadda aan qoran karo waa waa badan yihiin maaha ilaa toddoba askari ayaa ayaa dhimashada iyadu ay runtii tahay iyo dhaawac dhowr iyo toban gaadhaya laakiin miyaanay kala badnaan karin markaynu dadka la hadlayno meelaa ku disheen boqol iyo labiyo toban iyo shan iyo konton meelaa ku disheen idinka in toddoba askari keliya idinka dhimato waxaan filayaa sida loo dagaalamayey iyo kaartada dagaalka iyo aqoonta ciidan iyo hubka la adeegsanayey ayaa taa keentay waan gartay dhalinyarada dabcan shalayto warbaahin baa u geyseen dadkan maxaabiista ee lasoo qabqabtay iyaga oo banaan fadhiya qaarkood warbaahinta ayaa wareysatay maxaa kaaga baxay bal wixii ay sheegeen runtii waxa iiga baxay wixii ummadda soomaaliyeed iyo qof kasta oo daawanayay ama dee dhegeysanayay kaga baxay dhalinyaro soomaaliyeed oo fikir lagu soo shubay khaldan waxay u dhimanayaan iyo waxay u socdaanna aan garanayn waxaa loo soo diray ee la yidhi soo qabtanay ahayd dadkiina iyo dal dalkiina ee dhibaato u geysta xasuuqa inta cididiin ku xigtay dida inta indhaha ummadda ah intaas ayaa iiga baxday waan gartay qaarkood ba waxay sheegeen waxaan hooyooyinkeen iyo aabayaashayo ma oga meelaan ku sugannahay oo telefoonadeentan laka qaaday unbaa howlgal ciidan dhinacana laka geliyey da-dooda waad arkaysay qaarkood baa toban jir ahaa ilaa toddobiyo toban jir bay badankooda u dhexeeyeen dadka qabateen maxaa idinka meelayaal idinka waxaa nooga meel yaalla wixii sharciga puntland u meel yaalla ayaa nooga meel yaalla annaga oo tixgelinayna shuruucda caalamiga ah ee maxaabiista dagaalka lagu qabto waxay ila tahay dee puntland xeero iyo shuruuc bay leedahay dastuur baanu leenahay hay-adaha sharci dejinta ayaa maraa su-aashaasi ay ay ay ku fiicnayd waxa uga yaalla dee bugaagta iyo shuruucdun baa loo baari doonaa wixii sharcigu ay ay galaana dee ama sharcigu ka sheegana de waa la waa fajin doonaa inkastoo uu qof dee qori sitaa uu ka duwan yahay xukunkiiso haddana ilmo toban jira ama toddobiyo toban jir da-dooda u dhaxayso waad qiyaasi karaysaa oo haddii la doono wax loo sheegay marka shuruucda caalamiga ahna waynu ognahay halkay ka taagan tahay marka taa qudheed miyaanay mudnayn in hoos loo eego waayahooda iyo dee fikirkooda inkastoo laga yaabo idinku inaad dhinac kale ka eegi kartaan
annagu runtii daxaar iyo sharci baanu leenahay iyo xabcaqaabeed baanu leenahay marka hore kaasaa horta annagu aanu aanu ku fulinaynaa wax mar labaadkana waxyaabo badan oo kale human rightska de way jiraan puntland waa dawlad xuquuqul aadamigana waa meelaha looga tixgelinta badan yahay fili maayo wax tacadiyihi inuu ku dhici doono shuruucda un baa loo baari doonaa xilliga cadaaladda markaa la horgeeyo ayuunbaa jawaabteeda iyo meesha la geyn doono sharcigu tilmaami doonaa